waxa weeyaan baylahdu way badan tahay daayicuna wuu badan yahay xukuumaddanna wixii loogu talagalay ummaddii la rabay inay u shaqayso inay u adeegto way ka gaabisay wax alla waxay ka qabataana ma jirto waxa ugu dambeeyey oo aan soo qaadanaya kuwaa hore ee dhacdooyinkaas waa waxyaabaha kalifay inaan dooda ka qabanno ayay ku soo bixi doonaan oo lama soo koobi karo baylahda taagan laakiin waxaan soo qaadanayaa laba qodob oo ugu dambeeyey oo wiigan u dambeeyey dhacay mid waxa weeyaan roobabkii dabaylihii dhaxanta watay ee ka dhacay somalilan gaar ahaan deegaanada xidhiirsa badda ku xidhiirsan ee gubanka oo ay ka mid yahay saylac laga soo bilaabo lughaya bullaxaal berbera iyo bari wixii kasii xiga ilaa laasqore laga gaadho wixii ka dhacay dowladdani warbixino badan baa jira mas-uuliyiinta meelaha jooga way soo hadleen way soo sheegeen in xoolo badan ay ku dhinteen oo degmada lughayo keligeed koob iyo toban labiyo toban kun oo wax dhiman ayaa laga soo sheegay oo adhi ah geeliioo shan boqolabaa laga soo sheegay dadkii guryihii oo dabayluhu qaadimo badda lagu daray baa lasoo sheegay berbera taasoo kalea ku dhacday oo guryihii waa kuwii wada dumay waaweynaa ee muddada dhisnaa shalayna madaxweynuhu u tegey xitaa waxaa lanoo sheegay inuuna booqanba goobihii dhibaatadaas ka gaadhay barasaabkii awdal baa hadlayey guddoomiyihii deegaanka loghayaa hadlayey hadalladoodii waxba lagama soo qaadin dadkaa looma gurmanin wax alla waxay dawladdu ka tigina ma jiro xaq baana warna looma hayo dadku wuxuu ku waayaha dadkaba waruma haysto xukuumaddan gebi ahaanba markaa waxay ka shaqaysaa waxa weeyaan waa saylada wax lagu kala dilaalayo ee kursigaa yar iyo xildhibaanada hebel halkan aan ka qaadno iyo hebel aan guddi hoosaadkan geysano waxay ka shaqaysaa waa waxa iyo xisbiyada mucaaridka oo ay ku soo jeesteen oy brobaganda been ah ka sheegaan sheegaanma dhaaftaan nidhaayo shirbeeleedka ninkii soo qaaday dee waa iyagay ku egtay annaga nooguma jirtaba kitaabka iyaga kumaba jirto marka waxa weyaan baylahda halkaa taalla waxaan doonaynaa xukuumadda hore uguma dhaqaaqin waxna kama qaban waxaan ku boorinaynaa inay dadkaa kaalmo u gudbiso oo ay u gurmato oo ay kormeerto ayaan jecel lahay dadka dhibaatada roobabka iyo dhaxanuu gaadhsiiyeen waxaa kaloo iyaduna cabnucijiso la yaab la ah halkan madaxtooyada inta yar u jirta ee ka dambaysa gurigii hore ee siiraaye ka dambaysa waa xaafadaas waa si maalidhooto gubatay ee dabku qabsade labaataniyo guri state house ayaa gubatay wax alla waxay u qabatay iyo gurmad ay u samaysay ma jirto waana deegaankii waana waana deris buu leeyahay goobtaasi madaxtooyadu bay deris la tahay marka waxa cajiiba bal wax kale ay qabatay iska daayo maxay xeeb wax uga qaban deriskeediibaa halkaa ku gubtay oo ku basbeelay oo loo soo gurma waayey oo wax la tari waayey marka maxay cid kale u canaanan marka waxa weeyaan waxba yeena qiiqa isku qarinin meeshan waa way way ka gaabisay xilkeedii ma gudan annaguna waxaan isku daynaa si aananu iyada u raacin dee waxaa qaladaadkaa iyo masaakilkaa taagan inaan banaanka soo dhigno oon ummadda u soo bandhigno waxa jira iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaan doonaynaa inaanu doodaa shirka aanu qabanayno ee ummaddu ka soo wada qayb geli doonto oonu cid walba ra'yigiisa iyo talidiisaba soo dhoweyn doonno aanu ku qabanaynaa laakiin deyadu xilkeedii ma garan mana garanayso insha allahu tacaala waxaan jecel laha shirkuna inuu inoo qabsoomi doono ayaan rajeynaa wasalaamu calaykum raxmat